بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ميراث البنات ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi lfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullah calayhi gaar ahaan asxaabu lfuruud iyo waxyaabaha ay kale leeyihiin ayaan ku guda jirnay toban xabo ka dhigay shiikhu waxaan halkan ka guda gelaynaa qaybtii toddobaad oo miiraathulbanaat ah qofka dhintay gabdhihiisu maxay wax ku qaataan say wax u dhaxlaan laba sib waa u dhaxlaan mar waxay wax ku dhaxlaan tacsiibay wax ku dhaxlaan oo waa casabo marna waa maxay waa ahlu fardioo faraday wax ku qaadanayaan markay casabada yihiin waa markii meydku rag ou dhalay ay la joogaan wiil iyo wixii ka badan haddii meydku uu ka tegey rag uu ka tegey uu lab uu ka tegey casabay noqonayaan oo labkaasaa casabaynaya oo ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu leey yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayeyni saasay wax u qaadanayaan labkay dhadiga ayaa wax loogu qaybinaa qof walbana la dhihi maayo intaasoo gaaraad leedahay nusfiaad leedahay rubacaad leedahay uluaad leedahay la dhihi maayo macal gabdhaha ee waxaa leeyahay wixii laba gabdhood qaataan wiilka hala siiyo hal wiil hala siiyo wixii laba gabdhood qaataanba hal wiil hala siiyo saasna xoolaha lagu qaybsado lidakari milu xadi lunhayeyni waa tacsiib marna waxay wax ku qaataan faraday wax ku qaataan markaasay faradka wax ku qaadanayaan mar waa hal gabar ah marna waa laba gabdhoodii wixii ka badan hal gabara waxay qaadane markay farad wax ku qaadane nusfii qaadane xoolaha baray leedahay xoolaha baray leedahay laba shardiyo xoolahaas ay barka ku qaadataa gabadhu albintu ta'hudu nisfa bishardayni laba shardi ayay nis hadday qaadana ay ku qaadanee gabari meydka gabadhiisu shardiga koowaad waa infiraaduhaa canman yushaarikuhaa min akhawaatihaa infiraaduhaa canman yushaarikuhaa min akhawaatihaa waa shardiga koowaad waa inaysan la joogin gabdho walaala ah oo iyada la dhashay gabdha iyada la dhashay waa inaysan gabadha la joogin oo keligeedta oo meydku keligeed ka tegey meydku keligeedba ka tegi gabarba ay keligeed ka infiraaduhaa canman yushaarikuhaa min akhawaatiha waa shardiga koobaad shardiga labaad waa infiraaduhaa canman yucasibuhaa min ikhwatihaa waa infiraaduhaa waa inay ka gaar tahay oo aysan la joogin canman yucasibuhaa dad ay cid ayada tacsiibiya oo ayada casabo ka dhiga oo min ikhwatihaa ka mid ah walaalaheed labadaa shardi markii la helo gabadhu waxay leedahay nusfiay leedahay xoolaha waalidkeed ka tegey aabbaheed ama hooyadeed ay ka tageen labada shardi shardiga koowaad waa maxay waa inaan gabdho kale la joogin oo iyada la dhashay hadday gabdho kale la joogaan ama gabar ama laba gabdhood ama wax ka badan oo iyada la dhashay nusfiga qaada ay mayda wax kale qaadane waa soo socdaan wax kale leeyihin barka ma mudna shardiga labaad waa inaan wiil la dhashay u joogin haddii wiil la dhashay uu joogana casabay noqone lidakari milu xadil unhayeynay ku qaadane waayahay gabdhaha badan labay wixii ka badan maxay wax ku dhexlaayaan waxay wax ku dhexlaayaan uluaanay qaadanayaan fain kunna nisaa'an fowqa sanatayni falahunna uluaa maa taraka ilah yidhi subxaanahu wa tacaala meydku wuxuu ka tegey uluaynay leeyihiin uluaanna waa maxay xoolaha markii saddex loo qaybsho laba meelood oo ka mid ahaa uluaanka la yidhaahdaa xoolaha saddex markii loo qaybshay laba qaadanaya gabdhuhu hadday labay wixii ka badan yihiin maxay ku qaadanayaan oo shardi ah iyagana laba shardiya loo dhigaa albintaani fa akar ya'khudna uluayni bishartayni ay ku qaadanayaan shardiga koobaad an yakunna inayni fa akara gabdhuhu an yakunna inayni fa akara laba iyo wixii ka badan waa inay yihiin laba waa inay gaadhaan hadday laba ka yar yihiin uluaan ma laha laba iyo wixii ka badan waa inay yihiin shardiga labaad cadamu lmucasib cid casabayda oo casabo ka dhigta iyagana waa inaysan jirin mucasib yaa u noqda wa huwa ibnu lmeyit lisulbihi meydka wiilkiisaa casabay kara oo casaba ka dhigi kara meydka wiilkiisa waa inuusan jirin labadaa shardi haddii la helo gabdhuhuna haddii wuxuu yihiin meydku ka tegey laba gabdhood iyo wax ka badan walaalkoodna uusan joogin gabdhahaas waxay leeyihiin uluaanay leeyihin xoolaha xoolaha waxay leeyihiin uluaanay leeyihiin inay uluaan leeyihiin wixii laba ka badan aayadda waa ku cadda fain kunna nisaa'an fawqa natayni fawqa natayni laba wax ka badan waa maxay laba wixii ka badan waa saddex saddexay ka bilaabanayaan culamada qaara marka waxay dhaheen fawqa natayni waxaa laga wadaa laba iyo wixii ka badana laga wadaa labay wixii ka badan marka aayaddu labay wixii ka badanba daliilay u taha qaarna waxay dhaheen laba wixii ka badanay daliil u taha labadana nabigay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu uluaan dhexashiiyey sacd ibnu rabiic saxaabigii ahaa oo saxaabadii beder uxud lagu dilay ka mid ahaa ayaa xaaskiisii nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaasi waxay tidhi nabi ilaahayow sacad waa og tahay meeshuu ku baxay xoolihiisiina waxaa qaatay laba gabdhoodna waa ka tegey xoolihiina waxaa dareersaday adeerkood gabdhaha adeerkood sacad walaalkiis ayaa xoolihii dhammaa ka haysta kadibna ilaahi subxaanahu wa tacaala aayatulmawaariid uu soo dejiyey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii intuu u yeedhay oo wuxuu yidhi labada gabdhood waxay leeyihiin uluaanay leeyihiin uluaanti hooyada labada gabdhood dhashay waa zawjadii soo maaha farac waaritaa jooga umun umun sii ayadana baaqigana adaa iskale huri nabigu calayhi salaatu wasalaam baaqigana adaa iskale marka laba gabdhood nabigu muxuu dhexashiiyey calayhi salaatu wasalaam uluaan u dhexashiiyey oon walaalkood joogin uluaan u dhexashiiyey marka labada gabdhood waxay leeyihiin iyo wixii ka badan uluaan ay xoolaha dhaxalka leeyihiin laba shardi ay ku qaadanayaan inay laba gabdhood wax ka badan yihiin iyo inaan walaalkood joogin walaalkood uusan joogin walaalkood waxaa laga wadaa wiil meydku dhale markay farad ku qaadanayaan marka waa kaas haddaad maqasho gabdhaa casaba wax ku qaatana gabdhaha casaba wax ku qaato casaba noqdana waa maxay markaas gabdhahaas waxaa jooga walaalkoodaa jooga walaalkoodaa jooga casabaday wax ku qaadayan waa lidakari milu xaddi lunhayeyn waaya sheekhu wuxuu yihi marka miiraaulbanaati gabdhaha miiraadkooda dhexalkoodu bitacsiibi ayuu ahaana casabayn la casabeeyo bishardi an yakuuna lilmeyti ibnun waxaa shardiya laakiin meydku inuu leeyahay wiil say wax u qaadanayaan markaas lidakari milu xadi lunhayeyni laba dhadiga nasiibkood ayaa waxaa yeelanaya labkaa yeelanaya wiilku wuxuu qaadanaya laba gabdhood waxay qaada lahaayeen wa yarina bilfardi faradna waxbay ku dhaxlaan gabdhuhu bishardi anlaa yakuuna lilmeyti ibnun waxaa shardiya laakiin markaas ay faradka wax ku dhexlaayaan inaan meydku uusan lahayn wiil say wax u qaadanayaan lilwaaxidati annisfu hal xaba hadday tahay gabdhuhu hadday hal gabara yihiin oo meydkuba gabar keliya ka tegey baray leedahay xoolaha waaridkeed walithintayni labada gabdhood iyo fa agara wixii ka badanna waxaa u sugnaaday athuluhaani ayaa u sugnaaday saddex meelood laba meelood mihaalu irhihinna bitacsiib casaba in la casabeeyo markay wax ku dhexlaayaan mihaalkeedu wuxuu yahay an yamuuta shaksun shaksiyaa dhimanaya can ibnihi wiilkiisii iyo wa bintihi gabadhiisii uu ka dhimanaa qofaa dhintay wax dhaxla wuxuu ka tegey wiil iyo gabar asagoo u dhalay wiil iyo gabar asaga ou dhalay gabadhuma waxaan leenahay baray leedaha xoolaha maya baray leedaha dhihi mayno waxaan leenahay gabadhu maanta waa casabaan leenahay maxaa yeelay walaalkeedaa jooga ayaday wiilkuba marka casabay isla noqonayaan say marka wax u qaybsanayaan lidakari milu xadi lunhayeyne waaye marka falahumaa almaalu kulluhu ayuu yihi sheikhu horta maalka labadooduu u sugnaaday maalka iyagaa iska leh cid kale maalka lama leh say u qaybsanayaan lahu sahmaani walahaa sahmun waaxidun lahu sahmaan asaga wuxuu leeyahay wiilku sahmaani uu leeyahay laba nasiib walahaa sahmun waaxidun iyaduna waxay leedahay hal nasiib xoolaha saddexa loo qaybinaa maalan saatan oo kale markay tahay saddex qaybood saddex xarigaa lagu kala xira hadday xoolo yihiin hadday hanti kale yihiinna saddex qaanadood saddexaan loo qaybina laba qaybood oo ka mid ah hal qayb ayaa qaadana gabadha laba qayboodna yaa iska leh wiilkaa iska leh se waa lidakari milu xadi lunsayayni waaye wa mihaalu irhi alwaaxidati bilfardi annisfa mihaalka hal gabara dhaxalka ay dhaxasho farad ay ku dhaxasho nisf iyo bar ay ku dhaxasho mihaalkeeduna wuxuu yahay an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto can zawjatihi wabnatihi wa akhiihi ashaqiiqi intaanu ka tegey can zawjatihi wabnatihi iyo gabadhiisi iyo wa akhiihi ashaqiiq akhiihi ashaqiiq waa casabo oo waa noo imaan doonaa zawjatihi waana soo martay maxay leedahay zawjatihi waxay leedahay waa maxay humun miyay leedahay mase arubcu athumunu mase arubcu haddeer zawjadu meeshaan maxay leedahay athumunu ayay leedahay see farac waaritaa joogee humunay leedahay wabnatihi yaa la yidhi gabadhuna maxay leedahay haddeertaan walaalkeed ma jooge maxay leedahay annisfu baaqigana yaa iska leh wa akhiihi ashaqiiqna wuxuu leeyahay baaqi uu leeyahay see waa casabe falizawjati athumunu uu yidhi walilbinti annisfu walishaqiiqi albaaqi wa mihaalu irfi athintayni bilfardi athulutayni wa mihaalu irhi thintayni laba gabdhood dhaxalkooda oo bilfardi ay ku dhaxlaan athulutayni ay ku dhaxlaan farad mihaalkiisu wuxuu yahay an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto can bintayhi ou ka dhinto labadiis laba gabdhoodou dhalay iyo wa abiihi iyo aabbihi falilbintayni labada gabdhood maxaa u sugnaaday falilbintayni athuluthaani ayaa u sugnaaday huluthaani leeyihi see labada gabdhood wixii ka badan uluaanka waxay ku qaadanayeen in he aan cid casabayda aysan jirin yani wax la dhashay aysan joogin waayahay walilabina waxaa usugnaaday asudusu sudusaa usugnaaday fardan farad ahaan u qaadanaa walbaaqiina baaqi ahaantana waa waxuu u qaadanaa tacsiiban casabayn ahaan u qaadanaa waa markuu labada walxaad wax ku dhexlaaya farac waaritaa jooga oo ah laakiin dhadig ah faradkiisii waa leeyahay soo maa suduskii uu leeyahay maadaama wuxuu dhadig yihiin oysa casaba ahayna oysa xoolihii baaqiga soo haray qaadan karinna baaqigiina haddana wuxuu ku qaadanaa casab ahaan waayo waa laba gabdhoodoo farad ku dhexlay ulutayn marka wa mihaalu irhi alakari min ahintayni bilfardi athulutayni wixii laba ka badnaa oo faradkii ku qaatay laba ulutayn ku qaatay mihaalkoodu waxaa waaye an yamuuta inuu dhinto shaksun shaksiyaa dhimanaa can banaatihi shaksigaanu ma laba mase waa dhadig ma ragaa mase waa dumar an yamuuta shaksun waayo ma ninaa mase waa naag kowraba ha ahaado kowraba ha ahaado an yamuuta shaksun aa lagu yidhi ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee waayo can banaatihi athalaati u ka dhimanaa gabdhihii saddexdaa u ka tega wa ummihi iyo wa abiihi iyo aabihii wa ummihi hooyadii iyo wa abiihi aabihii aabba iyo hooyo iyo saddex gabdhoodou dhalay ayaa meydkaan uga tegey aabbihiis iyo hooyadiis iyo saddex gabdhoodou dhalay kulligood dhaxalka soo ma laha waayo intaanaan gudbin hooyadu maxay meeshaan ku leedahay hooyo maxay leedahay farac waarid hadduu joogo maxay leedahay assudusu ay leedahay aabbuhuna farac waaridkaa joogay muxuu leeyahay asaguna faradan uu leeyahay wali abweyhi likulli waaxidin minhuma assudusay noqo sudusuu leeyahay asna sudusuu leeyahay waayahay aabbaha suduska kadib ma soo laabanaa mase saasuu ku fulaa aabbuhu see banaadku ama wax soo haran way soo harin laakiin wax kaloo wax ku dhexla meesha mau yaallaan masuma yaallaan aabbuhu maanta ma markuu farada keliya wax ku dhexlaayaa mase waa markuu casaba keliya wax ku dhexlaayay mase markuu labadaba isku darsaaya waa suuraddan farad iyo tacsiibta wax ku dhexlaayay marka aabbe faradkiina wuxuu u leeyahay sudusuu u leeyahay inta soo hartana muxuu leeyahay tacsiiban casabana haddaad maqashaan waa dad wixii soo hara waxay qaadanayaan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan hadday wax soo haraan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan haddaan wax soo harinna haddii aan ahlu furuud joogin xoolaha dhamay leeyihiin haddii ahlu furuud wax ka joogaanna ahlu furuudku waxay soo reebaan ay waxay ku qaadanayaan bilaa taqdiiray ku qaadanayaan haddayse ahlu furuudku waxba soo reebinna see yeelaayaan waa iska dareerayaan waa iska tegaayaan waa iska tegaayaan waaya marka wuxuu yidhi sheiku mihaalu irhi alakari min ahintayni بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات, الثل... فللبنات الثلثان فللبنات لبدا قبلها وحا أسقناضي سدحدا الثلثان أسقناضي وللأمنا السدس وللأبنا السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبقى بعد الفروض شيء وايه هل كان فيريه مركه مسألة اللي كدس مسألة اللي حلقة دسها ثلثان waxaa sidaas gabdhaha saddexdaas si athuluthan si saddex markii loo qaybsho laba qaybood si saddex u qaybi saddex markii loo qaybsho meeqay noqonay qaybtiiba qaybtii meeqay noqonay lix markii saddex loo qaybsho qaybtii waa meeqo waa labo laba qaybood marka meeqay isku noqonay afar gabdhaha si labada saddexda ah meeqaa soo harta labaa soo harta sudus waxaa siidaa hooyada si waa meeqo suduskii waa hal qayba meeqaa noo soo hartay hal qayba aabbuhuna meequu farad ahaan uu leeyahay sudus farad ahaanuu si meeqaa soo hartay xoolihii xoolihii waxaa soo haray aabbihii suduskii xabadkii haraa siisee maxaa soo haray xoolihii xoolihii waa eber waa isku dhammaadeen aabbuhuna muxuu soo fadhiyaa muxuu sugaa tacsiiba wax ku qaadan karaa marka tacsiib wixii wax ku qaata ama waxsaba wax ku qaataa waxay dhowraan ahlufuruudkay dhowraan maxaad soo reebteen ay dhahayaan wixii soo haray leeyihiin hadday wax soo hari waayaanna intay ka baxayaan aabii marka waxuma soo harin marka waxbama soo harin macnaheedu inuusan casaba ahayn maaha tacsiib inuusa uusa ku mudnayn maaha waa ku mudan yahay laakiin wixii u mudnaa aawi waxbama sooma harinba walam yariti alabu aabbihu ma dhaxlin maanta hunaa halkan bitacsiibi wax kuma dhaxlin liannahu maxaa yeelay muxuu ku dhaxli waaye lam yabqa bacda alfuruudi shayun furuudii waxyaabihii la jaangooyey dadki wax loo jaangooyey markii la dareeriyey oo la fuliyey oo waxoodii la siiyey kadib waxbaba sooma harinba waxbaba sooma harin marka wax wax ku qaataa meeshu ma yaallaan calaa kullin gabdhaha meydku ka tegey oo isagu dhalay oo sulbigiisa ah marna waxay ku qaataan casabo marna waxay ku qaataan faraday wax ku qaataan marna bitacsiibi marna bilfardi bitacsiib waxay wax ku qaataan markii walaalkood uu joogo ama hal gabar wuxuu ha noqdeen ama ha ka bateen marba haddii wiil la dhashay uu joogo casabay isku bedelayaan lidakari milu xaddi luntayayn inuu qaadanaya haddaan laakiin wiil la dhalashay uusa joogin waxaa loo kala qaadaa ma gabdho badanah mase waa hal gabara mase waa wax ka badan hal gabar hadday yihiin wiil la dhashayna uusa joogin meeqay xoolaha ku leedahay annisfu farad bisay wax ku qaadane hadday laba gabdhoodii wixii ka badan ay yihiin wiil la dhashana uusa jooginna maxay wax ku qaadanayaan uluaanay qaadanayaan xoolaha saddex markii loo qaybiyo laba ka mid ah ayay leeyihiin inta kalena ahlu casaba ayaa lala raadinaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wbilahi atowfiiq